xili lagu waday inuu madaxweynaha dalka turkiga ninka lagu magacaabo rajab dayib erdogan booqasho uu ku imaanaya magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ayaa waxay shacabka ku dhaqan magaalada caasimaddae si weyn uga soo horjeesteen booqashadiisa waxay sidoo kale dadkani sheegeen in turkiga uu dana gaara ka leeyahay soomaaliya dhammaan danaha uu ka leeyahay inay dhibaato keliya ugu sugan tahay shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah waxayna tilmaamay in turkiga uu qayb ka yeesha sheeyaha danaha guracan kale ee dalka islamarkaana lagu qaba dhibaatooyin oo keliya balse uusan ummadda soomaalidu haynin wax dheef ah horaanna uu turkiga ula wareegay idhihii dhaqaale ee dalka hadda turkiga waxaa jirto dhulkii weynaa dekadii hore la siiyaa jirto dhul casriya la siiya haddana waxaa loogu daray dekada ayaga ahaayaan aeroborka ayaga ahaayaan meelo kala duwan ayaga ahaayaan marka danta uu turkiga naga leeyahay wuxuu ka qabanaya danta uu turkiga naga leeyahay ayaa ka badan marka aniga waxaan jeclaan lahaa in dabagallo lagu sameeyo dadyooga ajinabiga ee dalka soo gelayo waxaan ku walaacsanna ordogan imaashadiis iyo inta naga baaba'ayso meeshaas khasaare maahane wax dheefa aan ka helayno ma jirto xeritaanka hawada iyo dhulkaba waxaana loo xeraynin maamadii maanta oo ninkan waddooyinka loo xiray luuq hadday inta fool ay ku dhimato wuxuu kaaga ogyahay malaha asaga laakiin adiga tiraa kaaga baxday meeshaas maskiinkii xamaalad lahay ama maanta shaqadiisu ay ahayd ceelboorka intaas qofood ay ku xamaalaleed oo maalintii caano loogu soo gadaa haddii maantaas ay kuwaas baaqdaan ilmo ordogaana caana kama baaqanan wax caanaha ka baaqday waa ilmo soomaaliyeed mas-uuliyaddan ay saaran tahay xasan sheekh dowladda turkiga ayaa waxay ka mid tahay dowladaha shisheeye ee dullaanka ku jooga dalka soomaaliya sidoo kalena doonayay inay xalufiyaan kheyraadka dalka ee dhex egaagan badda iyo beriga intaba isagoona dadka soomaaliyeed kala wareegay inta badan shaqooyinkii magaalada caasimadda ah